dagaalka ka socda waqooyiga etoobiya ma ahan oo keliya ku saameeyey amniga iyo dhaqaalaha balse waxa uu saameeyey adeega waxbarashada iyadoo ay jiraan arday fara badan oo markaasi wax ka baranaysay jaamacadaha ku yaala gobolka tigreega haddaba ardaydaasi waxaa ka mid ah arday soomaali ah oo u dhashay dowladdegaanka soomaalida kuwaasoo wax ka baranayay saddex jaamacadood oo ku yaala deegaanka tigreega jaamacadahaasna ay kala ahaayeen jaamacadda maqale jaamacadda aksum iyo jaamacadda aligraad haddaba markii ay dagaaladu halkaasi ka dillaaceen ayaa waxaa saameyn weyn ay ku yeesheen qaar ka mid a ardayda soomaalida ee wax ka baranayay jaamacadahaasi oo tiradooda markaasi ay gaaraysay in ka badan laba boqol oo arday kuwaasoo ku xadhimay goobihii markaasi ay wax ka baranayeen ee jaamacadaha ku yaala deegaanka tigreega haddaba qaar ka mid a ardayda soomaalida ah ee iyagu kasoo badbaaday markaasi dagaalada ka soconaya waqooyiga etoobiya oo waqti xaadirkan ku sugan dowladdegaanka soomaalida oo la hadlay idaacadda v o a ayaa uga warbixiyey siday wax u dhaceen iyo weliba sida ay markaasi uga soo badbaadeen dagaalada iyo rajada ay markaasi ka qabaan waxbarashadooda magacaygu waxa weeyaan fadxi suldaan axmed oo ah arday arday wax ka baranayay jaamacadda maqale gaar ahaan kambaska weyn ee main kambaska xaaladdu markii hore iyadoo sideedii caadiga ayd ku socota ayaa waxa dhacay in hal mar ay wax walba isbedelaan oo inta ay ciidamadii dowladda federaalku intay ka soo baxaan magaaladii caasimadda maqala ay ciidankii kale jabhaddu ay soo galaan kadib markay soo galeen waxaa la jaray korontadii adeegii bangiyada adeegii taleefanka iyo adeegyo badan oo ay dowladdu bixin jirtay meesha waxaa ka dhacay cuntoyaraan aada u baahsan bil ayaanu meesha ku noolayn muddadaa bisha ah waxa cuntaa oo hagaagsan oo aanu cuni jiray may jirin badanaa waxaanu cuni jirnay laba xabo oo roodhiya oo saddexda waqtiya sidoo kale waxbarashadii ayaaba ayaa hakad gashay oo uu istaag ku yimid laba toddobaad ku dhow inay qaadato kasoo bixitaanka aanu meesha ka soo baxaynay baabuurtiina soo qaadaysay ay xadka maxaa la yidhaha ay haa canfarta markay yimaadeen kadib yacnihii soo bixitaankaanu anagu xuduudda ka soo baxaynay ee adkaatay marka wallaahi xaaladdu aad bay u adkeyd xaaladaydu wallaahi warwar baanu ku sugnayn waayo waalidka ayaanu ka fikiraynay yacnii marka uu xidhiirhkaygii waayey qaabka ay noloshoodu ay noqonayso haa hay-adda u n tana soo qaatay xuduudda canfarta iyo tigreega u dhexaysa ayaabaa nala keenay adhisaaba waxaa naga soo qaaday dowladda deegaanka soomaalida oo waxbarashadeedu horta anu waxaan ahaa ardaydii waxbarashadu ay gebagabada ay u maraysay marka dowladda waxaan ka rajaynaya in waxbarashadii si dhaqso ah oo naloogu bilaabo maadaama ardaydii fac ayaga ahayd ay qalin jebiyeen bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa mustafa maxamed shee cabdi waxaan ka mid ahaa ardadii wax ka baranaysay deegaanka tigreega ee jaamacadda maqala waxaan ahay departmentiga collegeka agricultureka waxaan joogay muddo saddex sano ah jaamacadda marka kolley dee ardadu xaalado badan way la kulmeen anigoo ku hadlaya magacayga iyo dhammaan magaca ardada dhigata jaamacadda maqala kolley xaalad xun waanu soo maray xaaladda waxaa ka mid ahaa iisoo sheegay intii aanu meesha joognay kolkii hore labadii semisteri hore markaanu qaadanay si nabadgelyaanu ku dhamaysanay semisterkii dambe yay qabtu dhacday marka maalin sabti ah yaa ciidanka dowladdu soo baxay marka salaadii maqhrib yaa magaalada la qabsaday magaalada intii la qabsadayna iisoo sheegay wax dhibaata annaga nagama soo gaadhin wax ardaya oo wax lagu yeelay oo macnaha dee wax ku noqday meeshaasi ma jirin annaga markiiba waxaana laga jaray anteenkii bangiyadii waxaanu waalidkii kala xidhiidhnaanu weynay dee walbahaar badan iyo rafaad badan waxaa nacaawiyey hay-adda qolyahan internationalka i o m ta rag ku jiray oo soomaaliyaha sida maxamuud cabdiqaadir nimay dhahayeen halkaasaanu waalidka maalin maalin aanu kala xidhiidhnayn oon kala hadlaynay cuntadii way go'day dee cunto la-aan baa yaa meesha ka dhacday cuntada la-aantii markay dhacday jaamacadda kolkii hore semister bay noo soo dhejisay inay sii wado semisterkii markay sii wadi lahaydna maxaan ku dhahay cuntadaa go'day markii dambe waxaa dhacday waxay jaamacaddu amartay inaan macnaha meesha ka baxnahaa markii dambe waxaanu soo badbaadisay hay-adda i o m ta de kolley waxbarashada maadaama wakti badan aanu soo wadanay muhiimadda hadda macnaha de anuu hadda muddo toddoba beri muhiimadda halkaan aanu joogana waxay tahay macnaha sidii aan waxbarashadii kusii wadan lahaa cabduqaadir maxamed shukri waa wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada dowladdegaanka soomaalida waxa aana weydiiyey tirada ardaydani ka yimid deegaanka tigreega ee u dhashay dowladdegaanka soomaalida siday ugu suurta gashay inay markaasi ardadani halkaasi ka soo qaadaan islamarkaa ay keenaan deegaanka iyo marxaladihii ay soo mareen ardaydan waxa uuna yidhi
university saddex saadana soo gaaray saan la soconno colaado iyo dhibaato fara badan baa ka dhacay taas markaa waxay sababtay in ardayda in laga soo daabulo oo laga soo qaado saan la soconno xafiiska waxbarashada iyo deegaanka oo la kaashanaya wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee heer federaal iyo hay-adda socdaalada adduunka ee loo yaqaana i o m waxay isku dayeen in ardayda kasoo daabulaan marka jaamacadaha tigraygu waxay soo qaadeen ardaydii waxay soo gaarsiiyeen xadkoodii xadkoodii ilaa iyo abdisamana waxaa soo gaarsiisay hay-adda caalamiga ee socdaalada loo yaqaana i o m marka xafiiska waxbarashadu ardaydii dhammaan mayna wada suroobin lakiinse laba qaybood oo kamid a ayaanu kasoo bixinay diyaaradda oona ilaa iyo jijida ama soo transport garaynay in kamida oo fara badanna way basaskay soo raaceen oo way yimaadeen sidoo kale cabdiqaadir maxamed shukri waa wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada dowladdeegaanka soomaalida eh waxa aan wax ka weydiiyey xalka ay u hayaan ardaydani maadaama ay xilligani ka soo tageen jaamacadihii ay dhiganayeen sababa amni ee markaasi qorshayaasha ka xafiis ahaan ay wadaan ee sidii ayna ardaydani waxbarashadooda uga istaagi lahayn waxa uuna ku jawaabay sidan marka anigu waxaan isku daynay deegaankeenu runtii wuxuu leeyahay saddex jaamacadood oo loo kala yaqaano dardab university jijida iyo qabri dahar marka waxaan ugu talagalnay maadaama oo jaamacadahani meelaha ugu nabdunan yihiin deegaanada kale ardayda lagaga soo qoray way joogaan oo marka hore way way way way sedkalaysnaayeen marka jaamacadda waxaan ku qasabna oon kunili maadaama ardaydu dhibaato ilahay kasoo badbaadiyey mar dambe kuma khamaari karno meel kale uma diri karno ee waa in ardaydan loo xereeyo marka negotiationku noo socdaan meel fiican uu maraya waxaan rajaynaa toddobaadkan soo socda bilowgiisa inay ardayda ay ku diraan jaamacadahoodii si toosan ay waxbarashadooda bilowdaan haddii aan la ihahdo maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga